xaakinnada cutubka afaraad oo reer binu israa'iil waxay haddana sameeyeen wax rabbiga hortiisa ku xun markii uu ehuud dhintay dabadeed oo rabbigu wuxuu iyagii ka iibiyey boqorkii reer kancaan oo ahaa yaabiin oo xukumi jiray xaasoor oo sirkaalkii ciidankiisu wuxuu ahaa siseraa kaas oo degganaa xarosheed tii quruumaha oo reer binu israa'iilna waxay u qayshadeen rabbiga waayo ninkaasu wuxuu lahaa sagaal boqol oo gaadhi fardood oo bir ah oo kaasu labaatan sannadood buu reer binu israa'iil aad u cadaadinayey oo waagaas waxaa reer binu israa'iil xaakimad u ahayd debooraax naagtii lafiidood taasoo nebiyad ahayd oo waxay hoos fadhihi jirtay geedkii timirta ahaa oo debooraa oo u dhexeeyey raamaah iyo beytel oo ku yiidh dalkii buuraha lahaa oo reer efrayiim oo reer binu israa'iilna iyaday ugu imaan jireen inay u garnaqdo oo iyana cid bay u dirtay oo baarakh ina abiinocam ayay uga yeedhay kedesh naftaali oo waxay ku tidhi miyaan rabbiga ilaaha reer binu israa'iil ahu kugu amrin oo kugu oo dhan tag oo u dhowow buur taaboor oo waxaad kaxaysataa toban kun oo nin oo ah reer naftaali iyo reer sebulun oo anna waxaan webi qishoon kugu soo dhowayn doonaa siseraa oo ah sirkaalka ciidanka yaabiin isaga iyo gaarifardoodkiisa iyo dadkiisa badanba oo gacantaadaan gelin doonaa markaasaa baarakh wuxuu ku yidhi haddaad i raacdid waan tegi doonaa laakiinse haddaanad i raacin tegi maayo kolkaasay ku tidhi hubaal waan ku raacayaa habase yeeshee socdaalka aad tegaysaa ahaan maayo mid adiga sharaf kuu leh waayo rabbigu wuxuu siiseeraa ka iibin doonaa naag gacanteed kolkaasay debooraa kacday oo baaraaq u raacday xagga kadeesh markaasaa baaraaq wuxuu kadeesh isugu yeedhay reer subulun iyo reer naftaali oo waxaa isaga raacay toban kun oo nin oo debooraahna isagay raacday haddaba xeeber oo ahaa reer kayn ayaa hore isaga soo raacay reer kayn kuwaas oo ahaa reer xoobaab muuse seedigiis oo wuxuu meel iyaga ka fog teendhadiisii ka dhistay xagga geedkii ku yiil sacananiim oo u dhow kadeesh oo waxay siiseeraa u sheegeen inuu baaraaq ina abiinocam koray buur taaboor markaasaa siiseraa wuxuu gaari fardoodkiisii oo dhan kuwaasoo ahaa sagaal boqol oo gaari fardood oo bir ah iyo kulli dadkii isaga la joogay oo dhan ka soo wada urursaday xarosheed tii quruumaha oo wuxuu ku soo urursaday webi qishoon oo dabeeraahna waxay baaraaq ku tidhi kac waayo maanta waa maalintii rabbigu siseeraa gacantaada soo geliyey rabbigu miyaanu ku hor socon sidaas daraaddeed baaraaq wuxuu ka dhaadhacay buur taaboor isagoo ay toban kun oo nin daba socdaan oo rabbigu wuxuu seef ku dhibay siseraa iyo gaari fardoodkiisii oo dhan iyo ciidankiisii oo dhan baaraaq hortiisa oo siseraa intuu ka degay gaari faraskiisii ayuu cagihiisii ku cararay laakiinse baaraak wuxuu eryooday gaari fardoodkii iyo ciidankii ilaa xarasheed tii quruumaha oo siseraa ciidankiisii oo dhan waxaa lagu laaya seef oo xataa nin keliyuu kama hadhin laakiinse siseraa cagihiisuu uga cararay teendhadii yaaceel taasoo ahayd naagtii xeeber kii reer kayn waayo nabad baa ka dhexaysay boqorkii xaasoor oo ahaa yaabiin iyo reerkii xeber kii reer kayn oo yaaceelna intay debadda u soo baxday inay ka hor tagto siseraa waxay isagii ku tidhi soo leexo sayidkaygiiyow ii soo leexo oo ha cabsan oo isna intuu ku leexday ayuu galay teendhada oo markaasay buste ku dedday markaasuu wuxuu iyadii ku yidhi waan ku baryaaye isii in yar oo biyo ah oo aan cabo waayo waan haraadsanahay kolkaasay u soo furtay sibraar caano ah oo intay dhansiisay ayay haddana dedday isagii markaasuu wuxuu iyadii ku yidhi teendhada idhiddeeda istaag oo haddii dad kuu yimaado oo ay kaa weyddiiyaan oo ku yidhaahdaan halkan nin ma jooga waxaad ku tidhaahdaa maya markaasaa naagtii xeeber oo ahayd yaaceel ayaa qaadatay qori dhidib ah oo gacantana waxay ku qabsatay dubbe oo intay tartiib ugu dhowaatay ayay dhidibkii kaga dhufatay dhafoorka oo intuu dhidibkii ka dusay ayuu dhulka muday maxaa yeelay isagu hurdo weyn buu ku jiray oo aad buu u daalay oo sidaasuu u dhintay oo bal eeg baaraq intuu raacdaynayey siseraa ayay yaaceel u soo baxday inay isagii ka hor timaaddo oo waxay ku tidhi bal kaalay oo waan ku tusi ninkaad doonaysid markaasuu u yimid oo wuxuu arkay siseraa oo jiifa oo meyd ah oo dhafoorkiisa dhidib ka taagan yahay sidaasaa ilaah maalintaas boqorkii reer kancaan oo ahaa yaabiin ugu hoosaysiiyey reer binu israa'iil hortooda oo gacantii reer binu israa'iil aad iyo aad bay uga sii adkaanaysay boqorkii reer kancaan oo yaabiin ahaa ilaa ay baabi'iyeen boqorkii reer kancaan oo yaabiin ahaa